lugo lug maga ugu furan yahay inaad waa mahadsan tahay aad iyo aadna waa idin salaamayaa sheekh maxamed rashiidna waa salaamayaa golahana waa salaamayaa sheekh maxamed rashiid su-aal baan rabaa inaan weydiiyo isagoo aad iyo aad weliba aan u salaamayo su-aashaydu waxa weeye sheekh maxamed rashiidow ururkii onolif etoobiya oo xoog badan oo isku duuban oo weliba beelaha caalamka ee dawladaha waaweyn taageero badan ka haysatay la dagaalameen runtii inta aniga xoogaanimadeeda aana guulo fiican bay ka gaadheen maanta oo etoobiya ay isku dhex yaacday oo si fiican maaragtay khilaaf badan uga jiro baleenka onalif uu qorshaysan waa maxay onalifna maadaama ummadda soomaali ayna tahay soomaaliyana ay maanta dagaalo badan ka jiraan gobolada soomaaliya dagaalka iyo hawlaha khilaaf ka jira soomaaliya onalif maxaa uga qorshaysan maxayse tahay sababta ay kaga faa'iideysanaysa iyo directionka etoobiya khilaafkeeda onalif maanta ay rabta inay kaga faa'iideysto sheekh maxamed rashiido waad mahadsan tahay arrintan ah maxaa idinka qorshaysan etoobiya xaggeeda etoobiya horta onalif waxaa uga qorshaysan mabaadi'deedii hore ee ay ku socotay farsamo mooyaane hadalkaasna nin hore oo su-aal noocaas i weydiiyey waan ka booday onlef lama ay midoobayso ururo nationality oo nationalism abasinianisa wata oo sida amxaarad oo kale ah oromada qaar aan xiriir soko oo dhow aanu leenahay way jiraan waxyaalo badan oo noo meel yaalaana way jiraan taasna wax anaga dana annaga aanu aragna weeye mana aha midaanu kaga boodayno mabda anagii hore ee ahaa gobonnimo iyo aaya ka talin laakiin farsamooyin baa soo baxaya adduunka example dad dad badan waxaa jira intay umma waddankoodii gacanta ku hayaan qarannimadoodii la oo waxba u suuroobila ay yihiin oo international communitygu ay waxay doonaan kugu xidhahayaan marka waxa noo qorshaysan waxa weeyaan waa waxa o n f ugu qoran dastuurkeeda iyo political programkeeda lamana bedelin waa c d c waa mid waxaa noo qorshaysan dadkan inay aayaka talintooda helaan midnimo soomaaliyeed baana nooga qorshaysan arrintaasna ma aha midaanu cid ka sugaynee annaga ayaa gacantanada ku raadsanayna mucaaradka etoobiya ee aanu hadda wada shaqaynaynana ma aha mucaarad aanu leenahay idinku meesha taga oo nagu soo laabta iyo wax lamid ahe meeshana waanu wada tegaynaa halkaasaanu isku soo furaynaa oon saddexdii dalaaqood isugu soo maraynaa halkaasaanu wax annaga kusoo kala qaybsanaynaa halkaasaa international communityga iyo sharciga adduunku wixii uu noo ogol yahay aanu aanu ku raadsanaynaa annagoo dhulkanagii gacantanada ku haysana saasaan noo qorshaysan laakiin wixii procedures iyo wixii farsamo ah waa meesheeda arrinta kale ee maxaa soomaalida idinka qorshaysan soomaali waa walaalahana waxaa nooga qorshaysan midnimadooda inaanu ilaalino waxaa nooga qorshaysan iyagu hadday xataa kala go'ahayaan iyagoo walaalaa inay kala go'aan laakiin inaynu cadowno kala goynin ciidina ayna isku dirin hubna ayna isku guranin haddii ay wada jirahayaanna inay wada jiraan wadajirka ka fiican taa unbaa soomaalida naga qorshaysan inay maslaxadooda iyo dantooda iyagoo iyagoo soomaaliya ay raadsadaan oo ciidina ayna heshiisiinin iyagoo ay heshiiyaan oo iyagoo ay danahooda gartaan